Midowga shirkadaha diyaaradaha Soomaaliya ayaa deeq gargaar ah gaarsiiyay xarunta daaweynta dhimirka Dr Xabeeb ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Deeqdan ayaa isugu jirtay raashinka noocyadiisa kala duwan, sariiro, iyo joodariyaal, kuwaas oo loogu talagalay dadka qaba xanuunada dhimirka ee ku jira xarunta Dr Xabeeb. Axmed Diini Cali, Gudoomiye Ku-xigeenka Guddiga Diyaaradaha Soomaaliya, ayaa ka warbixiyay deeqda.
baahida jirto oo halka aan ka qaadno waxay aheeday inaan isbitaalka kushiinkiisa dhismo ku samayno inkastoo ilaahay fadligiisa dhismadii markii la dhisay loo bidara macadka tababarka mentalka macad lagu tababaro hadda la joogo ilaa yowmalqiyaama intuu dhisan yahaba dadka yani mataqaanaa madaxa ka xanuunsan dadka daaweylahay macadka lagu tababari lahay inuu noqdo ayaa loo gartay taa way nagu soo laabato kushiinka dib aan u dhisi doonaa marka halkan waxaan qaadnay kushiinkii oo macad isku bedelay iyo raashin afarta bilood oo soo socoto ku filan waxay naga codsadeen sanadkoo saddex loo qeybsha qayb ka mid a inaan raashinka ka bixinno xisaabteedii waxay noqotay laba boqol iyo shan kiish oo isugu jirto bariis bur sonkor iyo digir iyo soddon iyo shan kartoon oo isugu jirto saliid iyo caano intaana gaarigay u saaranta ilaahay fadligiis aan sidaasoo kale boqol iyo soddon iyo shan sariirood iyo joodariyaashooda iyagana waa kuwa gadaasheeda yaallo intaa waxaa ka jawaabay afar kambani oo kamida kambaniyada soomaaliyeed oo skywod express ka mid tahay premier airlines fly 24 iyo star sky aviation shirkadahaas waa shirkado soomaaliyeed wayna ka jawaabeen xaqiiqadu siday taa baahidii si buuxda ayay uga jawaabeen inta kale inuu dhimanna waxaan rajay doonaa dadka dhiman iyo shirkadaha dhiman oo kheyr badan aan ku ogahay inay dabooli doonaan waxaadna ogaataan baahidu ma ahan intaan kaliya oo baahidu way badan tahay cabdiraxmaan cali cawaale doctor xabeeb maamulaha xarunta dhimirka ee magaalada muqdisho ayaa ka mahad celiya deeqda la soo gaarsiiyey xarunta saddex jeer ayay soo booqdeen markii saddexaadna xaruntaas quruxda badan oo maanta noo noqotay meesha ay ka aflixi doonaan dhakhaatiirta kalkaaliyayaasha lagu tababarayo caafimaadka maskaxda ay noqon doonto boqol soddon iyo shan sariir boqol iyo soddon iyo shan doodaris shaakir oo isbisooraha labaiyo tobanaah waxaa la wareegay boqol soddon iyo shan go' intaana dheeri ayay noo ahayd bukaankiina dhulkii ilaahay baa ka kiciyey deeqdan ayaa waxaa baahi weyn u qabay dadka qaba xanuunada dhimirka kuwaas oo ku jira xarunta doctor xabeeb iyada oo wax weyn ka tari doonto baahiyaha ay qabaan